waxaa marba marka ka dambeysa soo ifbaxaya khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee Itoobiya iyo kooxda Tigreega ee TPLF iyadoo ay suurtagal tahay in mar kale waqooyiga dalkaasi oo ka bilowdo dagalo lagu riiqmo oo u dhexeeya labada dhinac dowladda uu hogaamiyey Abiy Ahmed ayaa sii wada cadaadisyada siyaasadeed iyo kuwa militari ee ka dhanka ah kooxda TPLF iyadoo dhanka kale oo jira khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha hoggaanka oo u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda TPLF guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa qaday tallaabadii ugu dambeysay oo ka dhan ah kooxda TPLF taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay cadaadiska xukuumadda Addis Ababa ee ka dhanka ah qoomiyadda Tigreega war saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in la go'aamiyey in xayiraad dhanka siyaasadda ah lagu soo rogo kooxda TPLF islamarkaana aanay samayn karin wax dhaqdhaqaaq ah ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay kooxda TPLF waxaana xayiraada dhanka dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed lagu soo rogay kooxda uu imaanaya iyadoo ay horaanba laba garab u kala jabeen